jawiga magaalada boosaaso ayaa maanta degan kadib weerar culus oo xalayto sakdi dhexe ay maleeshiyada al-shabaab ay ku qaadeen xabsiga dhexe ee magaalada kooxda al-shabaab ayaa sheegatay in ka badan afar boqol oo maxaabiisa in xabsiga ay kasii daayeen intii uu weerarka socday laakiin warar madax bannaan oo v o e da ay heshay ayaa sheegaya in tirada maxaabiista halkaasi ka baxsatay ay gaarayaan in ka badan saddex boqol madaxweynaha maamulka puntland siciid dani ayaa galabta waxa uu gaaray magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay weerarkii lala beegsaday xabsiga weyn ee magaalada boosaaso kadib jawiga magaalada boosaaso ayaa degan iyadoo mas-uuliyadda weerarkaasna ay sheegteen inay ka dambeeyeen xarakada al-shabaab dhinaca kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland oo ay v o a xiriir la samaysay ayaa sheegay in maantay uu ka bilowday meel magaalada boosaaso u jirta waxyar dagaal u dhexeeya ciidamada puntland iyo raggii ka tirsanaa al-shabaab ee xabsiga weeraray waxaa kaloo mas-uuliyiintu ay sheegeen in goordhow ay qaban doonaan shir jaraa'id oo ku saabsan khasaarihii ka dhashay dagaalkaas iyo maxaabiista ay ku soo qabteen sidoo kale madaxweynaha puntland doctor siciid cabdulaahi deni ayaa galabtay ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso isaga oo ku labisan diriiska ciidamada waxaana xilligaas socday dagaal u dhaxeeya ciidamada puntland iyo al-shabaab faadmo yaasiin jaamac v o a boosaaso